magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa maanta waxaa ka furmay aqoon isweydaarsi ku saabsan tiirka arrimaha bulshada iyo kubaca karaanka aadanaha ee qorshaha isbeddelka qaran aqoon isweydaarsigan oo socon doona muddo laba maalin ah ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya iyo qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada muqdisho maxamed shire agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka warbixiyey muhiimadda aqoon isweydaarsigan wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha waxaa maanta halkan uga furmay shir socon doona laba maalmood shirkaasoo daaran ama quseeya tiirka arrimaha bulshada iyo kobcinta karaanka tiirkan waa mid isagana ku xiran qorshaha isbeddelka qaran oo aan muddo wasaaraddu ay soo waday tiirkan yaa waxaa bahwada ka ah wasaarada dhowr ah iyo hay-ada dawli ah oo iyagana markaa ka shaqeeya howlaha horumarinta bulshada iyo kobcinta karaanka tiirkan marka waxaa labada maalin ay socota khubarada ka soo qayb gashay iyo shaqaalaha howlwadeenada wasaaradda qorshaynta iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha intaba iyo wasaaradaha kale ee bahwadaagta aan nahay intaba ay ku qaabayn doonaan ku jaangoyn doonaan qaybaha uu ka koobnaan doono tiirka tiirkaasoo ah tiirka arrimaha bulshada iyo horumarinta karaanka tiirkan markaa haddii ilaahay raalli ka noqdo yaa waxaan filaynaa labada casho ee soo socota ee uu socdo ee laga shaqayn doono inay wax waxtar leh ka soo baxaan taayoo ay u midaysan yihiin wasaaradaha iyo hay-adaha dawliga ee tiirka hoostaga aqoon isweydaarsigan ayaa la filayaa in laga soo saaro qorsho howleed lagu horumarinayo arrimaha bulshada iyo karaanka aadanaha ee soomaaliya